الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المخصصات waxyaalihii macnaha caamka khaas yeelayey waxaan hore usoo aragnay khaaska tacriifkiisii oo dee caamka qaabilayay ama muqaabilkiisa ahaa takhsiiskiina bal tacriifkiisii iyo wixii amhila ama qaybo inuu u kala bixiyo waan soo aragnay iminka bal halkan mukhasisaadkii labadoodii qaybood baa insha allahu tacaala iyagoo isdaba socda inoo iman doona isagoo uu noo soo horreysiin doono tacriifka guud ahaaneed iyo marka dambena qeybta hore ee mutasilka uu inoo bilaabi doono ka waxay yidhaheen mu'alifiintu almukhasisu lilcaami lilcaami calaa qismayn halkan waxay idiin taallaa almukhasisu alcaam adigu kolle cibaaradu dee tarkiib ahaan ma toosnaanayso laamun baa ka maqan oo waa almukhasisu wixii khaas yeelayay lilcaami laamtii xarfu jarka ayd baa halkan ka dhacsan caamka wixii khaas yeelayay calaa qismayni laba qaybood ayay ahaadeen oo caamka umuurahan lagu khaas yeelo dee takhsiiskii waa taan soo marnaye waxay u kala baxayaan ama laba nooc weeye muttasilin wa munfasilin nooc isagu ah mid la xidhiidhsanaya caamkan oo isagu lafdigan caamka uun aan ka go-nayn ku xidhan oo dee aan kaba hadhayn oo isaga laba xidhiidhsan iyo mid isagu munfasila labadaba tacriifkoodu waa kan alawal cawal codkayga haddaan aadaba maqlahaynaa kolley duri baan yar leeyahay yar waxaana jirta markuu igu yar dhaco waxay igu yar timaada xasaasiyo cunaha oo codkaygu yar gaabto ee waan haddii aanu dee weliba taa iga badan reexanyo badan buu igu keenaa kolkole alawalu huwa isagu ka hore waa kii mutasilka ahaa ma waa waxa laa yastaqilu binafsi isagu naf ahaantiisa aan gooni u joogsanahayn ee dee naftiisii mid la gooni noqonayo oo ka soocan oo aan ku xidhnayn caamkii aan ahaynba bal yatacallaqu ku tacalluqayo macnaahu macnihiisu bilafdi lafdigan caamka la xidhiidhsanaya la socda oo isagu lafdigaa aan gooni ahaan uga bixi karahayn fa huwa markaa kaas kan isagu mutasilkii muqaarinun mid la xidhiidhaya weeye lahu caamkii waa lafdiga caamka ahaa ayuu la soconayaa la xidhiidhayaa daa'iman guud ahaanba ama daa'im ahaanba weligiiba kaasuu la socda wax gooni ahaan oo dee bal maalan istisnaha inoo soo socdiyo waxyaalaha shardiga iyo umuurahaasi dee kolley ama wixii shardigayni istisnahani mustasnaa minhugii unbuu la soconayaa istisna gaarah ama mustasna keligii socdo gooni u joogaa ma jirto kuwa kalena waa laba mid midna waa kaasoo waa mutasilkii wathaani ka labaadna huwama istaqala binafsih waa ka naf ahaantiisa isagu dee la mustaqile gooni un joogsan kara walartibaada lahu xidhan uu ku xidhan yahay aanu u sugnaanin fii dikri xagga sheegitaanka maca alcaami caamkii uu khaas yeelayay xagga sheegitaanka mid isaga irtibaad ugu sugayoo ku xidhanoo saa mutasilka aan ku soo aragnay ka hadiyo goor la socduun ee la xidhiidhsanayeen kolla ka hadhahayn arrinkiisu maaha waa mid ka gooniya gaar ahaan naskaara oo gooni u imanayaabuu noqonayaa bal marka nusuusta eegno bal haddaba walartibaada lahu fii dikri maca alcaami caamkii oo min lafdin waa waxa weeye isagoo ah markaa kani lafdi ama kayri kayrki oo ujeeddadu waxaan uu isagu bal maalan mukhasiska ama dee munfasilkii gaar buu u joogaa sida dee nusuusta aan arki doono ama axaadiisaba noqoto ama qur'aan iyo waxyaalaha kale mukhasisaadka munfasilkee iyaguna tacaduday inoo sheegi doonaan biidni illaahi tacaala caamkan uu khaas yeelayana ina wuxuu xagga ama lafdi ahaan ama macno ahaan iyo waxyaale kaga xidhayay ma jirto markaa lafdigan imika wax khaas yeelayaana hadduu dee lafdigay kolkol isagoon lafdiba ahayn baan arki doonaa qiyaas iyo waxyaalaha noqonaya oon lafdiba ahayn qiyaas oo dee bal maalan dee taas ama waxaanay leeyihiin xis baa wax khaas yeelaya ama caqli baa khaas yeelaya umuuro laftiga maaha adugu wuxuu doona haba noqdee waa waxaa gooniga ah ka gooni ah lafdigii caamkaa kaasna mutasil munfasil weeye almukhasisaatu almutasilatu mukhasisaadkii iyadu la xidhiidhsanayd caamka wahiya khamsatu ashyaa shan shay weeye alistihnaau ashardu alsifatu algaayatu badelu lbacd oo mukhasisaadka mutasilka uu inoo soo horreysiinayaa shan bay noqonayaan shantuna san uu inoo soo kala horreysiiyey bay u iman doonaan ay isu daba socon doonaan oo istisnuu inoogu soo horreysiin doonaan haddana shardiga haddana sifada iyo bal markaas haddaba mukhasisaadkan caamkii uun laba socdee lafdigiisii la xidhiidhayeen gooni uga joogsanahayni shantanba weeye markaa mid mid bay inoogu iman waxay shuruud leeyihin waan arki doonaa altakhsiisu bilistihnaai takhsiiskii istithnaa ama wax soo reeb hadalkii hore wax galay oo laba socday laga soo saarayo laga soo reebayo bal wax lagu khaas yeelayay oo hadalkii hore haddaan istithnaani iman wax ka mid noqon lahaa ayaa istithnaani ka saarayaa xukumkii hadalkaa hore lahaa tacriifuhu istithnaa tacriifkiisii huwa ikhraaju lbacdi biadaati ilaa aw maa yaquumu maqaamaha waxa ay tahay oo istihnuhu uu yahay badh wax ka mida waxaan hore kaba horreeyey mustathamunhigii oo lasoo bixiyo la saaro oo ilaa ama waxyaalihii iyada maqaamkeeda istaagayo ujeeddadu waa kuwii adawaadkii kale istithnaa loolaba imanayo dee iyadu waxyaalaha marka la eega istithnaa loola yimaado iyada asal u ah waa alfaadihii kale dee kutubta naxwaduba inooguba sugnayd ee iyaguna adawaadda istithnaa ahaa bal markaa taas ama waxa weeyaan lagu soo saaro oo wax hadalkaa hore ku jiray lagaga bixiyo xukumkiisii taas baa istithna la ydhaah wahuwa qismaan wahuwa qismaani laba qaybood weeye muttasilun wa munqadicun umuurahani waa dee tacriifyo oo wax lagu joogsadana malaha dee markaynu meelo gaadhno uun mooye mid isagu muttasila iyo mid munqadico istithnaa dee waa sii imika waa masaa-ishani waa masaa'il naxwaba waa masaa'il luqadii carbeed kuba tacalluqsan iyadoo dee alfaada iyo dalaalaadkeedu kollay saa nidhi dee asas asaaskeedu iyo asalkeedu luqadii carbeed ba yahay haddaba waa umuuro kollay kutubtii naxwada kuba aragteene istisnuu laba ayuu noqdaa mid isagu muttasil ay kaba cabiraan iyo mid go-an oo kaa munqadic ay kaba cabirayaan labadiiba waa kuwanoo falmuttasilu maa kii weeye kaana uu yahay fiihi isaga fiigiis almustathnaa fiihi waa waxa isaga mustahnahani uu yahay bacdan min almustathnaa minhu qeyb mustathnaa minhu ka mida oo isaga istihnahan mutasilkii waxaan wax laga soo reebayo ama wax laga saarayo iyo waxaan ilaa ama adawaadkii kale laba midkahaa laguba saarayo ee istihnihii ahaa ayaa dee jinsi keliya isku ah qaybtan dambe laga saarayo qaybta hore waa qayb kaba mida uun kaa hore oo kuba jirta oo sidaasay dee u dhacaysaa haddaan istithnahla laba iman xukumkaas aynu kaba faa'iidaysanay waxaan lafdigan u suubanayo shamlinayay inuu sidiisa ahaan lahayo qaybtan la saarayna ay xukumkaasun yeelan lahayd ka qowlihi tacaala fii sha'ni nuuxin calayhi asalaamu falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama oo markaan eegno nebi nuux oo kalea ilaahay inoo sheegay inuu qowmkiisii isagoo u yeedhayo dhex joogay kun sannadood bal markaa kunkii sannadood maxaa laga soo reebay konton sannadood kontonkani waa qayb dee kunkii kaba mid ahoo dee taasay kaba mid ahaayeen waana tan oo ujeeddadu markaa sagaal boqol iyo konton bay ahayd intaa uu yeedhayay wahadal qismu qismigan ah uu mustathnuhu bacdi mustathnaa minhu ka mida yahay huwa almaqsuudu biitifaaqin marka istihnan la eego waa ka asalka ka xaqiiqada ka loo jeeda istihnan loola jeedo iyadoo la isku waafaqsan yahay amaa ka kale dee waa wax la iskuba khilaafsan yahay barhkoodna ay odhanayaan isticmaalka la isticmaalaya waa macno majaaziya uun taa ama soo reebkani lafdiga oo wax laga soo reebayba maahe waa mafhuum iyo macno wax ayaa istihnaani uu kaba imanaya barhkooda ay odhanayaanoo dalaaladiisa marka ay sheegayaan ee ka marka istihna ahaan maqsuudkee loo jeedaa kan buu noqonaya waalmunqadicu munqadicu maa wixii weeye lam yakun aanu ahaanin fiihi lmustathnaa bacdan waa almustathnaa fiihi mustathnaan isaga kuba sugani bacdan qayb min almustasaaminu waa qayb mustasaamina oo ka mida ka aanu ahayn baa la yidhaha istisna munqadica waana tan qur'aanka meelaha uu istisnaasi ku soo arooro mufasiriintu ilaadii ay kuma fasiraan laakiin ay laakiin dhigtaan naxu qawlika lahu calaya casharatu danaaniira ilaa kitaaban oo waxaa tidhiba waxaa ninkani igu leeyahay toban diinaar kitaab mooye haddaad halkan dee aroon lahayd lahu calaya casharatu danaaniira ilaa diinaaran waa istisnaha horeynu soo marnee mutasilka aydoo diinaarku ee waa bacdi kuwii ka horreeyey ama danaaniirtii kaba mida laakiin halkan muxuu yidhi toban diinaar kitaab buu ka soo reebay kitaabku dee danaaniirta qayb kaba mida maaha noociisa ama jinsigiisa ma aha bal kaas baa istisna munqadicana laba yidhaahaa oo bal markaa haddaba wa fi takhsiisi bi hada nawci oo iyada tan dee waa istifihii maqsuudka ahaana maaha culimmadan ama nuxaadda marka la eego iyadoo dee in badan oo nuxaadda ka mida qowlkoodu kaa yahay a'immadan kale iyagoo ama usuuliyiin ama fuqahana barhkood qowlkooda ay qabaan kan iyaga ictibaarba uma yeelaan oo dee wax kama dhigaan takhsiis keenaya ma wax ansaxaya kamaba dhigaan bacda nuxaat oo kale iyo aharulusuuliyiinna qowlkan iyagoo leh qur'aankii iyo waa kusoo noqnoqday kalaamkii carbeedna waa wax laga helayo dee waxay ka dhigaan bal ha noqdo mafhuum ahaan iyo taqdiir ahaan iyadoo la qadarayay uun ama la tawahumayey inuu waxan dambe mustasnu kii horena uu balsi uun tabac ugu yahay ama uu ula socdo taa ha kaba dhigeene dee waa kuwan iyagu tajwiiziya ama baneeya bal markaa ilaa kitaaban waa istisnaa munqadica wuxuu uhi wafi takhsiisi haddaba takhsiiska bihaada nawci nowcan munqadica wax lagu khaas yeelo khilaafun khilaaf baa ku sugan oo xaggan kaa hore takhsiis uu faa'iidaynayaa oo dee waa kaasoo hadalkii hore wax ku jiray buu saarayaa oo uu bmatalan dee xukun kale iskaba yeelanaya laakiin markan uu munqadica yahay inuu noqdo mid wax khaas yeelaya khilaafa ahlcilmiga dhexdooda kaba sugan dee taasna waa arrintii hore dee markaa nuxaada iyo iyagaba khilaafkood wa cala alqowli bihi bal haddaba qowlka laguba qowlo bitakhsiisi bi waa in isaga lagu wax khaas yeelo oo noocanna uu isadana takhsiis uu aqbalayo ama wax lagu khaas yeeli karo kaa haddaan kuba soconno kama cinda almalikiyati kalo dee qole shaaficiyadaba walow dee afraado iyaga kaba midoo a'imadooda oo qowlkaa kale qaba ay jiraan iyadana waa laga helayaa qowl dee rag badani qabaan oo ah in dee takhsiiskiisu ansaxayo laakiin kolley waa masale maalikiyadaun aan kuba koobnayn oo waxa weeyaan ilaa man itabacaka min alghaawiin oo kaleo addoomaha hore ilaahay sheegay inaanu wax suldaano ku lahayn lagaba soo reebay ayaabay leeyihin dee waa istisna munqadica waana kan istisnihii xasilay sababtuna dadka khaawiinta ama halluusan ama dariiqii toosnaa gees maray ayaa ka badan kuwa kale ayaa kaba badan oo dee markaa meeshii waxa kuba sugan iyadoo lasoo reebay oo waxa weeyaan meekaasi waa ka agarka inoo dambeeya ee bal kolley marka la yidhaaho dee ila tibaaco dani oo kale iyo daniga iyo cilmigu isku mid maymahayn waa shay kaloo kaba duwan in laa yasmacuuna fiiha laqwan walaa tasiiman ila qiilan salaaman salaaman oo kale ama laa yasmacuuna fiiha laqwan ila salaaman alfaadaha salaamtii iyo laqwigii dee labay kala ahayn haddana waa tan lagaba soo reebayo bal umuuro qur'aanka dhacay baa jiro ay leeyihiin dee waa wax u daliila in nooc istisna meeshii uu imanayo bal haba yidhaaheen macnaha waa macno meeshan mafhuum ahaa ama aan suuraysanaynin un baaba istisna uu kuba imanayaaye ee bal markaan leeyahay horta waa masalo dee maalikiya unaan kuba koobnayn haddaba bal haddii aan nidhaahno takhsiis buu keenayaa yaxtaaju ila ta'wiil wuxuu u baahanayaa in la awilo halkan oo haddii misaalkeennii hore ee uu ruux yidhi lahu calaya casharatu danaaniira ilaa kitaaban ruuxani wuxuu igu leeyahay toban diinaar kitaab mooye kitaabkuna danaaniir ma aha marka haddaan idhaahno takhsiis buu keenayaa oo tobankii diinaar bay wax ka baxayaan aan idhaahno ina cid ale takhsiis ma keenayo tobankii unbaa laazimaya iqraarkiisaas noqone aan idhaahno waxbaa ka baxaya arrinkii ta'wiil buu u baahanaya marka muxuu noqon ilaa qiimata alkitaabi kitaab qiimihii mooye oo macnaa waxa weeye waxa weeyaan de waxay leeyihin iyagu qoladani waa mafhuum ahaan taasi waana wixii loo jeeday oo maaha kitaab naftiye waa qiimaha kitaab oo hadhow dee dananiir noqonaya ayaa meeshii ah waxa lasoo reebayo taas lasoo reebayo waa hadalkoodii dee qaama alqawmu ilaa ximaaran oo kale way leeyihin macno mutawahamaa jiro dee markii qowmka la yidhi way yimaadeen ama way kaceen in iyaga iyo wixii dee raacsanaa ee la xidhiidhsanaaba ay kaceen baa meeshii kuba suganoo markaa ximaar dee kolley isaguna halkaa marka la eego tawahumka ama taqdiirkaas la odhan lahaa waaba dee waxay ama fulayeen oo wax iyagii hadalkan la sheegay markaa laga suuraysan karo ayaa meeshii lasoo reebay tii oo kale ayba noqon bal markaa noocan markay laakiin iqraar noqoto dee qiimihii buu noqonaya buu leeyay fayakuunu wuxuu noqonayaa markaa haddaan qiimo ku awillo almukhraju waxa la bixinayo waxaan la saaray weeye minhu alcashara idin taalla ee noo taalla nusqo kaloo kitaabka nusqooyinkiisaasoo dee kolley kuwan imika shabakada kuba suganba waxaa kuba sugnayd min keliya waana qowlka sawaabka waayo fayakuunu almukhraju min alcasharati dananiira cibaaradu taa weeye minhu ma aha damiirkanunbaa zaa'ida wuxuu noqonayaa waxaan la saaray ee tobankan dinaar maanta laga saaray kitaab ma ahee waa qiimata alkitaabi kitaabka qiimihiisii fakaannahu waaba markaan saa la awilo yacuudu waaba isagoo u laabmaya camaliyan xagga dee inay waa camali ahaan markan dee isagii ka dhignay inuu takhsiis keenay qiimo kitaab ama aan ta'wiil laba nimaadno ila nawci lawali marka jaanibkan aan ka eegno nowcii hore mutasilkaa buu laabmaya calaa kulli xaalin bal xataa dee khilaafaa baynaha nuxaadna jira khilaafkaasunbuu kaba dhashay kan usuuliyiinta iyo fuqahaduye istinaha munqadic iyo mutasilka bal say u kala baxaan iyo tacriifkoodu kaa weeye kolley dee kutubta aada usii roonroona hadalladoodu meesha way badan tahay iyadoo kolley aan leeyahay asalku waxa weeyaanun arrintaa ay ku kala tagsanaayeen nuxaadu shuruudu sixati listinaai istinahan ama iqraar ha ku jiro ama wax kaleba ha ku jire marka wax la sheegay wax kale laga soo reebaye dee istisna ahaan ama adawaadkaa iyadoo la adeegsanayo ansixitaanka u ansaxayuu markaa wixii soo saarkii ama soo reebkii uu noqonayo wax dee la ictibaariyo shuruudda uu leeyahay oo maaha uun dee istisnii waa saasoo suuradaa iyo tacriifkaasuu dhahaaye si kastoo loola yimaadaba inuu wuxuu noqonayo axkaami ay kaba ratimayso ama takhsiis kaba imanayo shuruud buu yeelanayaa marka shuruuddaa la helaan takhsiiskan imika aan hayno ee wixii bal shumuulka lahaa wax ka mida la bixinaya uu hagaagaya uu sugnaanaya bal shuruuddii baana halkan lainoogu sheegaya walisixati atakhsiisi bilistinaai ansixitaanka takhsiis istisna wax lagu khaas yeela ansixitaankiisa oo ansaxayo waxa u sugnaatay shuruudu shuruud minhaa shuruuddaa waxaa kaba mid ah an yakuuna malfuudan yusmacu an yakuuna inuu yahy istisnuu malfuudan wax lagu dhawaaqayo yusmacu la maqlayo hodee hadalka ka horreeyeyba hadal buu ahaa waxaan lagu dhawaaqin hadalba maaha marka waxa la yidhaha waa la niyeeyey uun oo waa niyeystaa ruuxii dee taas lagama aqbalayo hadduu maala mithaalka hore uu yidhaha lahu calaya casharatu dananiira oo uu marka dambe yidhaha waxaan niyeysnaa dee dinaar mooyaane ama laba dinaar mooye wax ictibaarla maaha wixii uu qirtay unbaa wada laazimaya marka waa inuu noqdo malfuud la maqlayo laa bimujaradi niya niye maha oo kolley de waxaan lagu dhawaaqin umuuraha dhawaaq iyo loo shardeeyo ictibaar ma laha waxa dhacda kolkol dadka inaan aragno ruux tukanayo ina carabkiisi aanu dhaqdhaqaaqayn dibnihiisiba aanay dhaqdhaqaaqayn oo arrintu ay tahay malaa qiraa'adii uu faatixa aqriyaya ama qur'aan aqriyayey dee annahu yujri calaa qalbihi un qalbiga uun laakiin ina dee taasna qiraa'o maaha qiraa'o waxaa la yidhaha wixii xuruuf leh ee xuruuftuna waxa lagu dhawaaqayo naftiisa haba maqashiiye laakiin ruux aamusan oo le qiraa'an aqriyaya salaadaas dee salaad ma noqonayso oo kale inay hadalba maaha taas muu aqriin oo qiraa'a la doonayey marka qiraa'adii lamuu iman dikrigan tan lamuu iman oo bal iminkaa weyna caado leh oo kale ama ruux janaabaysan dee markaan nidhaahno qur-aankii ma aqriyayaan hadduu qur-aankii xafidsanaa oo kitaabkii inta loo kala furo isha ka aqriyayo amase qalbigiisiiba uu waxa weeyaan wado dee taas wax maxduuro uu ku dhacay ama qalad uu galay ma jirto oo waayo wixii laga nahiyey qiraa'adii ahaa lamu iman wax qiraa'o maaha waxani waa tadakuruun ama taas oo kale wax kale maaha marka ruux taagan oo kale oo de waana arkaa dad dee saasoo kale laba haba yidhaho malaasana ikhlaas u dhow dadka cid waxaaga hamaqashin oo kale laakiin arrintiiba ay ka tagtay qiraa'aba ay ka tagtay dee qiraa'adii lamu iman haddaanu qiraa'adii waajibkahayd la imanno dee markaa salaadiisa maxay noqonaysaa oo kale bal markaa tanna istisahan waa inuu yahay wax la maqlayo marka muxuu laa bimujaradi niye niye uu niyeeyey aanu noqon istisnuu laba yimo ilaa fii yamiinin dhaarun mooyaane dulman dulmi ahaan dee loo dhaarinayaba isaga oo isagiibaa la dhaarinayaa waxana laguma laha waa isagiibaa dulmi ahaan baa dhaartan loogu dhaarinayo waxaan lagu lahayn oo la dulmayo dee nooci karaahna jiro cinda almaalikiyati maalikiyada agteeda waxa ujeeddadu ay tahay haddii ruuxba dee waa la dhaarinayaa isagina wixii waxana waa wax lagu qasbayo oo kale dhaarta caynkani isagina dee cabsi baa ku kaliftay iyo naftiisii badbaadadeed wuxuu bal maalan markaa waa ku dhawaaqay dhaartii laakiin istisnihii uu laba iman lahaa ayuu niyeeyey oo kale taasi cindallah way anfacaysaa buu leeyahay oo ruuxaasi isagu dee waa waxan inuu ku dhawaaqu ka cabsanaya oo hadduu ku dhawaaqi lahaa oo dhaartaa hore dee ay furfurmiba lahayd isagii cabsi baa u geynaysa wixiina waa ruuxa madluumkaa bal markaa taasoo kale maalikiyadu way ka soo reebeen kollay taksiiskan maalikiyaduna dee waxay la tahay in lagaba roon yahay oo haddaan eegno xanaabiladaba iyaduna qowlku waa qowlkood bal haddaan eegno qorooyinkan khaasatan dee jaanibkii ay uba dhowaayeen oo ibnu najaar oo kale kowkab kowkabka iyo sharaxiisaba markuu masalada soo qaadayay ayaa wuxuu yidhaha waxaa la shardiyaa in mustasnaha laguba dhawaaqo ilaa fii yamiini madluumin khaa'ifin masaas ruux dee la dulmayo dhaartii oo cabsanaya uun mooyo markaasuu weliba raaciyaa cibaaro ibnu muflix uu kaba soo naqliyo ninka kitaabkan furuucda iyo kutubta kaleba leh oo qarnigii sideed raggiisia raggii madhabtaas ugu aqoonta badnaa waqtigaasnaba ahaa ayaa kitaabkiisaas buu kaba soo naqlinayaa in nudqiga la fiirinayo ama la ictibaarinayo ilaa min madluumin khaa'ifin nafsa calaa dalik markaasuu cibaaradaasuu raaciyay nafsa calaa dalik oo ujeeddadu imaam axmed naskiisii bay taasi ahayd bacda asxaabihi dee qowlka ayaanay qabinbe ibnu qudaamana hadalkaa ku ku dhow ayuu kaba soo naqliyo xataa xanaabilada dee qowlkoodiiba weeye khaasatan markan eegno nooska imaamka laga soo naqliyey uun bal markaa waxa weeye horta asalkiisu waa in wax la maqlayo uu yahay kaasi kani waa xaalo darfi khaasa oo istisna leh oo dee arrin gaari ay keentay an yakuuna inuu yahay mutasilan mid la xidhiidhay waa mustasnuhu bimaa qablahu waxa ka horeeya lafdan lafdi ahaan uu kula xidhiidho fi lcurfi xagga curfiga iyo caadada oo markan curfiga iyo caadada eegno wixii lagu tirinayay dee hadalkani hadal wada socdo inuu yahay oo aan kala go'nayn baa adigu la eegayaayo waa inuu markaynu curfi ahaan eegno hadalkan la odhan laha hadal wada socdo weeye wax kalamay soo dhexgelin aamus aan dee keenin markaas dee aanu u baahan oonay wax dee ku xambaara aanu jirin muu aamusin oo kale bal markaa hadalkii hadal uu ka jeestay laguma fiirinayo laguma tirinayo kaas baa la odhanaya dee itisaal lagu xambaaraya ama markaa ha noqoto itisaalkaasi lafdi ahaan mid u dhacayo way wada socdeen isagoo xataa tanafusna aanu soo dhex gelin ama dee curfi ahaan iyo caad ahaan kaa la odhanayo mutasil buu ahaa oo haddii dee bal maalan uu neefsi u yar hakado hadalkii uga hakado hindhiso uu hindhiso ama qof hadalkii uga hakado markii dambena uu raaciyo oo kale nooc hakasha iyo kala go' yar baa jira laakiin taasi waa waxay dee umuurahan baahidiisani ay keentay lagumana tirinayo curfi ahaan jeedsi hadalkii uu ka jeestay ama hadal kala go-an laguma tirinayo marka umuuraha ama lafdi haba noqoto ama xukume waa in itisaal jiro falaa yaduru dhib ma laha fasluu soocitaankiisa la sooco oo waxa weeyaan waa hadalkaa hore ee mustasnihii ahaa mustasnaminhugii ahaa mustasnihan lagaba sooco mustasnih markaa uu ka hadho kala yarga uun dhaco bitanafusi neefsi uu neefsaday oo u baahday dee hadalki hadduu ruuxu hadal israacinayo kollay tanafuska waa ku iman aw cudaasin ama hindhiso khilaafan khilaafid libni cabaasin in cabaasan halkan kuba khilaafayno cabdullahi ibnu cabaas weeye id ajaaza idaaba inoo taalo kolley waa akhdaada meelahan yar dhacda meesha idna halkan oo kale waa tacliil dee sida kutubta kalena inooguma sugan waya bal nusko kale kuba sugan oo taa aan yar kolkol u yar laabma ah cibaaradu waxa weeye id ajaaza idani liannahu bay halkan lamid tahay waa idii tacliilka ahayd ibnu cabaas baan ku khilaafaynaa oo maxaan ugu khilaafaynaa id cilla ajaaza isagu wuxuu baneeyey ina cabaas idaa ajaaza markuu baneeyo arrinku maahe faslahu mustataha in laga fasliyo oo ay kala go-aan oo mar hore iyadoo mustatihil la sheegay beri dambe istisihilla laba yim ama mustataha minhugii la sheegay beri dambe mustatihilla laba yimaado mutlaqan xaalu yahay oo dee idlaaqu kolley dhowr riwaayey ka soo naqliyaan mid waxaabay yidhaaheen majliska oo kale waa sida asxaabtiisa qaar daawus iyo mujaahidi ay kuba tegeen kuwa sanad bay ka soo naqliyaan ama bir iyo waxyaalo kuwa waxay ka soo naqliyaan riwaay ahaan ab weligiiba waa leeyahay istisnaa markaa dee arrinkaas iyada waan kuba iyadoo taan kuba khilaafayno in yar baan ku yar joogsanaya halkan bal xoogaa yar daraa'ifa masalada ku suganna waan soo yar naqlin doonaa biidn illahi tacaala ibnu cabbaas baa culimmadu waxay kaba soo naqliyaan ama halkan ha joogeen kutubta usuul ama ha joogeen dee tafsiir oo kale markay ama barhkood marayaan walaa taqulanna lishayn inii faacilun dalika qadan aayadda tafsiirkeeda badhna masalan aayaadkii dhaarkoo kale sida laa yuakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum oo kale dee suuratu maaiday iyo bal markaa bal umuurahaas bay masaladan soo naqliyaan ibnu cabbaas inuu qowlkiisu yahay inay bannaan tahay dee inay suurada hore waa ma diidaye laakiin ay suurto gelaysay bannaan tahay in mustataaminhu iyo mustaih ay kala go-aan oo bal dee riwaayaadka inoo soo naqleen ama bil ay dhahaan ama sanad ama weligiiba sida cibaaradan mutlaqan tilmaamayso bal markaa inuu leeyahay bal taas bay kaba soo naqleen asxaabtiisii qaar sida mujaahid iyo daawuus iyana bal inta uu majliska joogay iyo waxyaalo bal imaam axmed baa xaggaa majliska khaasatan markay noocyo dhaaraha oo kale iyo waxyaalada dee kutubtaa ay kuba sugan tahay xanaabiladii ama qowl ay saasay uba tiiriyaan bal markaa masaladaasaa jirta markaa aimada qaarkood riwaayaadkan ibnu cabbaas lagaga soo naqlinaya leeya ibnu cabbaas baa saa qaba ayay yar dacaniyaan oy leeyihin ibnu cabbaas kama sugna tani oo kamay ansixin bal kuwaas bay barhkood qabaan xaggaa inaanay ka ansixin oo kale shawkaani oo kale kitaabkiisan irshaad ulfuxuul wuxuu kaba dhigaa dee qowl inaanay taasi ahayn bal maalan waa qowl marjuuxa inay tahayoo wuxuu soo naqliyaa musadraka xaakim oo xaakimna yidhi dee shardiga saxiixayn bal matalan uu ku saxiix yeelayo oo masaladu ay kuba sugan tahay riwaayaad kalena way jiraan buu yidhaah markaasuu kaba cabira ibnu cabbaas way kaba sugantahe laakiin qowlka saxiixa dee qowlkiisa khilaafkii oo kale bal taas waa barhkood waxaabay yidhaahaan dee kama sugna hadalkaa shawkaanna waa jiraan aimada qaarkood baa waxay leeyihin bal haba ansaxo nooc ta'wiil bay kuba awilaan oo waxay leeyihin ibnu cabbaas arrinkani ma aha istisna dhammaantii maaha dhaartii inay ku furfurmaysana maaha ee waxa weeyaan oo muraadkiisa iyo waa si imaam axmed iyo qaraafiya adigu balqiyo qoloyn ay qabaanba ama laga soo naqliyo ilaahay qowlkiisan uu yihi walaa taqulanna lishayn inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah macnaa ha odhanin waxna waxaasaan samaynayaa dee inaad mashii'ada ku qaydo mooyaane hadday dhacdaba ruuxii inaanu laba iman mashiicadii waa istisihii mashiicada ayuu markaa ay ku khaas yeelayaan oonu mashiicadii laba imanuu iskaba iloobo laba arrimood baa jirto arrinku hadduu dee dhaar ahayd dhaartii kolley way guntantayoo dee waxbay leedahay ama kafaaraha kaba timaado ama wixii in la fuliyo arrin kalena waa istisahan lanafare inay de hadalkiina haba odhanna waxaasaan laba imanaynaa dee dhaartii soo gelaysa wallahi la afcalana kada in maalan haddaydaan mashii'a kuba qaydin bal tii hadduu iloobo istidraak iyo ka daba tag xagga nahyigaa uu khilaafay ama nahyigaa uu sidiisii u fulin waayey markaa dambe uu xusuustay beryo dambeba insha allah uu odhanoo arrinku waa halkii mashiicadii baa ay tahay uu ka tegay ee uu odhan waayey insha allahu istidraageed emaha ujeeddadu waanase dee qolooyinkaa hore ay dhahaan saaxibul adwaana waa si uu raajax yeelo in arrintu ay tahay inay dhaartii uu hore u dhaartay uu furfurmayso taa inay tahay waa barhkoodna si ay waawilaan bal kolleyna dhowr arrimood oo arrinta ku tacalluqsan oo daraa'ifoo culimmadu ay soo naqliyaan baa jira midhadh baan soo naqlin inta kolley dhima laha waa yar faa'iidun bay leedahay waxa uu ibnulcarabi kitaabkiisan axkaamulqur'aan kuba soo naqliyaa waxaana isaga kasii naqliya qurdubi tafsiirkiisa suuratulmaa'ida aayadda laa yu'aahidukum allahu bilaqwi markaa uu masaa-isha badan ee afartanka kaba badan ee uu kaba saaray mid ka midaanay kaba mid tahay markaa uu soo naqlinaya wuxuu soo naqliyaan in abulfadli almaraaqi la odhanayey maraaqada loo nisbeeyaana waa magaalo waqtiga aada u shahiirba ahayd oo waddankan adarabijaan la yidhaaho hode markaasna bidaar islaam buu ahaaye magaalooyinkiisii mudnaa ama u waaweynaa kaba mid ahayd halkaasuu kaba yimi oo baqhdaad buu u yimi ama madiinata salaam cilmi doon markaasaa intii uu cilmiga doonayuu islahaa dee cilmi baro oo waddankaagay cilmi fiican laba tag ayaa waxa uu samayn jiray waraaqaha reerahooda uga imanaya ama reerkii kaba imanaya buu aqriyi jirayne meel buu iskaba dhigi jiray muxuu ka baqanayaa waraaqdii inay ku yimaadaan wax dee u suurtogelin waayo dalabkiiba oo arrinta ay noqoto inuu reerkii dib deg deg ugu noqdo ama bilaadii ma aqriyeen markuu shan sannadood sidii ku jiray ee uu dhammaysto weliba dee xadi fiican cilmigii ka gaadhay ayay arrintu noqotay inuu laabmo oo uu goostay waraaqii buu furay wakhtigaasuu bilaabay inuu aqriyo markaasaa barhkooda wuxuu kuba arkayay wax dee aada u muscija oo haddii uu markaa furo ay ku adkaan lahayd inuu cilmi barta ay ku adkaan lahayd ilahay buu ugu xamdiyey oo nin maalan kuwaa dawaabta kirayn jiray alkari ay kaba cabirayeen ayuu daaba ka kiraysto alaabtiibuu ku rartay qumaashkiisa waa mataacii beydka ama wuxuu haystay oo markaasuu waddadii khuraasaan ayaa dee loo jeestay oo ama waxa weeyaan dee waaba socodkiibaa bilaabmay marka adigu uu dariiqii khuraasaan ba ay ku dhaceen laakiin baqdaad dhexdeedii ay joogaan ayaa wuxuu doonay sahaydii uu iibsan lahaa ee uu ku iibstee dariiqa kusoo cuni lahaa inuu qaato oo wuxuu ku baydhay sa cibaarada kutubta ku suganna waa shaksi faami ah alfaamina waa alfaamiyu waa nisbatun ila alfum oo fumna qamadida iyo waxyaalahan kale kimista iyo waxaa laga dubto ayaaba fum lagu magacaabaa markaa kan iibiya waxyaalahaas khubsig iyo waxaas bay faami odhanayeen ninkii buu doonayay inuu ka iibsado isagoo laba taagan ayaa mid ahaan isagoo mid kale la hadlayuu ku yidhi ama amaa sami amaa samicta lawaacid ama alcaalima siduu kaba cabiray waxa weye uu banaynayo dee waxa weeyaan taraakhi istisna ama dee istisnaha wakti dambe in lalaba yimaado inuu taa banaynayo waa ninkaa iibinaya furin iyo waxyaalo markaasaa wuxuu yidhi markan masaladaa ama arrinkaa maqlay aad baan ugu shuqloomay oo waxaa noqday daliiltu fiihi mutafakiran aad baan ugaba fakirayoo waxaan arkay arrinku hadduu toosayo ama dee sidan ay sax tahay ilaahay subxaana wa tacaala nebida nebi ayuub kumuu yidhaaheen wakhud biyadika diksan fadri bihi taas si dhaartiisii hore ay u furfuranto makhrajkii sharcigana weeye bal diksigaa qaadoo ku dhufee dee waxay ahaan laydba in ilaahay yidhaha qul in sha allah arrintuna way baabi'i laydba haddii dee taasi ay jirto markaa wuxuu leey ninkii baa yaabay nin waxaan ka shaqaynayo dee dhegaystay uun fahamkii iyo idraagiyaas markaasaa wuxuu yidhi waa say soo naqliyaan qurdubi iyo dee markaa isagoo ugu horreeyey ibnulcarabi isna axkaamu lqur'aan beled fahmiyiintiisa ay mustawaha cilmiga ay ka joogaan beled maraaqa lagu doorsado maaho ninkiibuu gaadhi oro wixii aan ku siiyey qaado alaabtii ii soo celi halkii buu degay oo siibuu kuba dhinto tiu yidhi beledka caynkaase dadkiisaasna bal waa dariifo ay halkan culimmadu soo naqliyaan arrin kalea jirto ku dhow oo ay soo naqliyaan khaasatan kutubta usuulka kuwa soo naqliya waxaa ka mid ah albaxrulmuxiidka zarkashi leeyahay ibnu najaar kitaabkiisan sharxu kowkab ilmuniir la yidhaha isna uu ku soo naqliyaa waxaanay ka soo naqliyaa nin kale oo magaca ninkan ay ku kulansadeen laakiin waa nin kale oo ibnu najaar la yidhaha hore oo kitaabkan taariikhu baqdaadna tatimo aada ugaba ballaadhanta hore ama dayl kuleh iyo takmilo dayl siay kaba cabiraan waxay ka soo naqliyen abu isxaaq shiraasi imaamkii macruufka mar inuu doonay inuu baqdaad kaba baxo isagoo dee baxayba ayaa waxaa ka hor yimi nin sallad madaxa ku sita waa laba mas-ulo aada isugu dhow laakiin waa durfooyinka meesha soo naqliyaan ninkaa salladii wuxuu sitaa buquushan waxyaalahan dee san salladka iyo waxyaalihii lamidkaa buquusha caynkaasaa madaxa u saaranoo magaaladuu usoo iibgeynaya madaxaabuu ku sidaayo waa ninka xaaladiisu taa tahay nin kaloo la socda ayaa wuxuu ku leeyahay madhabta ibnu cabbaas ee xaggan fii tarakhi listisnaa saxiix maaha oo dee hadday tay isna aayaddii hore unbuu dariishadayoo dee haddii tay ilaahay si uu maala maalan dhaartiisu u furfuranto arrintii aan laguma gaadheen dhaar furfuranka ama makhraj loogama yeeleen inuu dee majmuucada laysu geeye uu qaado la yidhaaho weynaydaadii ku dhufa la yidhaaho taas markaasaa wuxuu yidhi abu isxaaq shiraasi baa odhanaya beled dadkii bal maalan kuwii buqusha iibinayay ay ibnu cabbaas radiyayaan oo ibnu cabbaas ay leeyihin waatan beled laga baxa maha oo dee tuu soo noqdaan la yidhaho magaalada dega iyadna waa qiso kutubta usulku soo dhigaan arrin kaloo raacinayo iyaduna masalada ku xidhan ayaa waxaa la yidhaha abu yuusufa uu yeedhay ama dee waa qaadigiisii baabuu ahaa waa nin qaadi lqudaad la yidhahna ninkii ugu horreeyey qaadi dunyana waa la odhanayay saddex khaliifo ama afar khaliifuu qaadi u wada ahaa markaasa haruun rashiid oo imaam dee amiirulmu'miniinkaan garanayna u yeedho wuxuu yihi madhabta ibnu cabbaas xagga istisnaa maxay tahay oo deetuu yihi dee waxa weeyaan yalxaqu alkhidaaba wayatagayaru bihi alxukm ama hadalkii hore istisnaa dambe uu haleelayaayo xukunkiina uu bedelaya markaasuu isaguna ibnu cabbaas waa awowgiye tuu yihi cazamtu calayka an tuftiya bihi waxaan kugu laaziminaya ama dee aan kaa doonayaan kugu adkaynaya inaad ku fatwoto kaas isaguna nin dee aqoon sarana uu lahaa ladiifno dee tu ku yidhi yaa amiira almu'miniin haddii dee aan saa kuba fatwoodo in waxa weeyaan baycadan dadka aad ka qaadaysaaba fasahaadaysa say u fasahaadaysaa buu yidhi oo dee dadkan aad baycada la gelaysa adiga kula muwaayacoonaya hadhow markay kaa noqdaan ay guryahoodii tagaan ayuunba isisay laba iman markaa baycada kuma welihin markaasaa wuxuu yidhi aqdanka ku taalla weeye labadaa kitaab idin tilmaamaya dee kuwo kalaba taarikhu ibnu markaa ibnu jarna kasoo noqonay intuu yidhi haddaba cid ha u sheegin arrinka sidaa gudaa buu yidhi oo bal markaa masalada cidba arrintaa ha u sheegin oo kale bal waa durfooyinka kutubta inooguma sugane masalada ibnu cabaas ay soo naqliyaan bal kale intaasaan ku dhaafay kolley hadal ku dhowna xataa abu xaniifa dee mukhtasarka duufi ama duufina uu soo naqliya kitaabkiisan uu leeyahay ama muqadimada ama rawdada uu kuba ikhtisaariyey oo dibna ugu sharxay hadal abu xaniifa iyo abu jacfar almansuur dhexdha dhexdooda maray oo tan masaladan ahaydna isna way kuba sugantao dee waa umuurahaasi allaa yastaqriqa shardiga labaad waxa weeye ama saddexaad allaa yastaqriqa inaanu qarqin aanu dhammaysan weeye almustasahni almustasaaminu wixii wax laga soo reebayey وذلika خمسة إلا خمسة waa ka qwlka lah عalaya خمسة إلا خمسة waxaaba tidhi ruuxaasi wuxuu igu leeyahay شhan شhan mooyaane شhantii dambe kii hore waxba kamay tegin markaa kanna dee waa shardigii صixada istisnaa inaan istiqraaqaasi dhicinoo لأnnahu kan dambe istisnaan dambe yucaddu waxaa lagu tirinayaa laqwan oo arrinku waxa weeye shantii waa qirtay hadalkan dambena hadal aan macno lahayn weeye laqwiya horta taasi iyadu waa mid waana qowlkooda itifaaqaha aw akara oo muxuu yahay allah yakuna inaanu noqonna waa arrin labaad aw an akara mid ka badan waxaan musasuu min anisfi kii hore ee wax laga soo reebayo kala barhki laakiin wuu qaydayo cinda alxanaabilati xanaabilada agteeda oo bal taasi waa itifaaqood iyada taa istiqraaqo in hadal baa jira in waxa weeyaan uu nin inooga soo naqlin doono dee kolley qowl shaadaba aan kuba tirin doono tan dambena maxay tahay in mustasahu inaanu mustasaaminhugii kala barhkii ka badnayn oo macnaha waxa weeye istisnaha xaqiiqigii waxay leeyihin waa in wixii badnaa wax yar laga soo reebo wax ka yar laga soo reebo ee laakiin haddii wixii uu noqdo dhammaantiina waa ka aynu soo marray hadduu niskii gaadho ama niskii wax ka badan gaadho oo arrintu ay noqoto istisniin wuxuu bixinayaa intii badnayd buu hadalkii hore ka soo saaraya taasoo kale qolooyin ibnu jinni iyo ay kaba mid yihiin ninkaas mashhuurka dee xaggan culimada nuxaada iyo bal lugada carbeed imaamka ku ahaa kolley ictizaalna eelkii haba ahaadee iyo qowl ay qabaan bay ka qabaraan inay ciyi ama cabas lugada carbeed iyo unu faa'iido lahayn oo istisnaan waxaa loo dejiyay uu yahay ikhraaj alaqal wax yar in la soo saaro bal markaa xanafiya xanaabiladuna qowlkood weeye oo wuxuu leeyahy inaanu noqon nisfi wax ka badan cinda alxanaabila wadalika ka khamsatin ka qowlika lahu calaya khamsatun ilaa halaaثatan shan baa ninkan korkayga ugu sugnaaday saddex mooye iminka intii lasoo reebay dee kii kale niskii way kaba badan tahayba waa intii badnayd lianna alistisnaa istisnahu liikhraaj alqaliili xanaabilo kale du yidhi dadkii kalea khilaafsan iminka halkan waanu dib buu usoo noqon doonaa liikhraaj alqaliili sisao asalkiisu waxa weeya wax yar in wax badan laga soo reebo waxaasilu khilaafi fi shardi alakhiir shardigan dambe cinda alxanaabila weli khilaaf baa jire xaasilka khilaafku waxa weeye kalaatisa inoo soo socda ama shardigan saddexaad ba allah yastaqriqada an yakuuna almustasnaa aqala mima baqiya mustasnuu inuu noqdo wixii soo hadhay wax kaba yar oo ka hore ka khamsatin ila snayn ka lahu calaya khamsatin ila snayn fahada صaxiixu bilijmac oo waa shaygii yaraabaa wax badan laga soo reebay kaasi waa istisnaa صaxiixa bilijmac laba an yakuuna almustasnaa mustaqriqa mid dhammaysanayo o qarqinaya lijamiic اlmustasaamini mustasaaminiga dhammaantii wadalika ka khamsati ilaa khamsatan wahada baطilu kaasi waa qowl baطila ama waxaan lagwi ayuu noqon cinda alakari culimada mucdamkooda khilaafan libni dalxata alandalusiy nin ina dalxa la yidhaaho oo reer andalusa inagoo khilaafay ninka horta waa nin maaliknimada ama macrifo laakiin uma lihi haddaan dee magacyo sheeg sheegi jiray wax macrifoon u leeyahay taas ibnu dalxa laakiin waa suu dee sarkashina kitaab uu leeyahy madkhaluu halkan raaciya qaraafina kitaabkiisa sharxu tanqiix fusul isagana wax dhaafsan ma sheego oo kale in shanqidina nasrulwurudkiisa isaguna intaas iyo madkhalkiisaasunbay sheegaano waa kitaab uu leeyahay almadkhal la yidhaah oo kaba dhigayo hadduu yidhaaho dee haweenaydiisi anti daariqu halaaa ilaa halaatatan halaatan ilaa halaatatan inay taas oo kale waxa weeyaan istiti uu leeyaho aanay noqonayn wax laasimayaaba aanay jirin laakiin waa taan soo marray inuu laqu yahay kolleyna kutubtii dee mala madino uu ahayd saa nafxudiibka reer andalus lagu taariikheeyo kale iyo kutubtan taraajimta ay leeyihiin maalikiyadu sida madaariga qaadiciyaad iyo adiibaajulmadhabka ibnu farxun iyo kuwa waxaan ka hayaa ma jirto aclaam baa madino u ahaan lahayo isaguna waa iga dheeryahay kolley aclaamkaas zirakli oo waa suurtagal in tarjamo laga helo oo de marka la eego waa kitaab dambe oo inta badanna kutubta hore wixii kuba sugnaa dadkii ha noqdeen muslimiinta iyo dadkii mustacrabiinta iyo kuwa dee mustashriqiinta ahba wixii jaanibkaasa kolley taariikhayo oo aan aragno qarnigeennan dambe ama kutubtii la dejiyey walow kitaab taraajim yahay laakiin haddana habka iyo sida iyo jaamicnimadiisu inay tahayba waxyaalihii la alifay jaanibkiisa ama dee min cusuur waa waxyaalihii uguba ahamsanaa iyo alaclaam khayrudiin zirakli waana madbacaysan bal markaa intaa wax dhaafsan kama sheegay aan leeyahay laakiin ninkaas bay kasoo naqliyaan inuu istihni ansaxayo an yakuna mustah mustasi inuu ya agara wax ka badan mima baqiya wixii soo hadhay wax ka badan ka hamsa ilaa arbacatan wahuwa jaaizun cinda aljumhuuri mamnuucun cinda axanaabila xanaabiladateeduu mamnuuc yahay iyagaba barhkood dee qowlka jumhuur qabaa way jiraan halkana jumhuur oo in badan oo nuxaadii ay laba socoto qowlkoodu waa inuu ansaxayo wixii dee soo hadhay uun la eegayo taasi bal waa shuruudi wuruud listihnaai bacda jumalin mutacaadifa istisnihi oo soo aroora jumlooyin la ysku cadfay dabadeed macnaa waxa weeye dhowr jumlo ayaa israacaya jumladuna waa tii asalkeed baan kuga xambaaraynaa ibnu taymiya ama imaamkaas baa isaga qowlkiisa oo dee kututaxaalbidan kolle ay soo yar horreysiyaan baa waxay ka dhigan wixii shumuul uu ku sugan yaho o dhan xataa dee jumladii masalan ama ficil iyo faacil ama mubtado iyo khabar ama waxyaala kaba koobnayd iyo aanu noqoninbe inuu bal kaba cabiro halkan waxaa looga jeedaa inay tahay bal jumlooyin israacsan mithaalkan ku arki doonaaye haddii dhowrkii jumle israacay laba saddex jumlo istisna ka daba yimaado istisnaasi halku u laabmayaa weeye ma dhammaan buu u wada laabmayaa mise barhkoodun waa masalada inoo imanaysa qaala allahu tacaala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون استثنين مركا محا إنه الرئي كوا محصناتك إيو وحوية قد فيا انت بجمل حكومة إنه رسا فاجلدوهم ثمانين جلدة وجمله walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadanna waa jumlo kale ama xukum kale aan ka qaadanayno wa ulaa'ika hum ulfaasiquunna waa mid saddexaad intiiba maxaa ka daba yimi ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu fa ina allaha gafuuru raxiim aayaadka mafasiir dee ma laqbaynayo kolley waa marka qsuudkayguman ka raacaya faqad warada alistihnaau istihnaau waa soo arooray fii hadihi alaayati aayadan bacda halaai jumalin saddex jumlo dabadeed jumlat lamri biljild saddexdii jumlo maxay ta koobaad waa jumladan ah in la isfaray biljaldi waa in ruuxaas siddeetan ulood lagu dhufto jumlatu nahyi waa tii labaad can qabuuli shahaadati minhum jumladan keenaysa in laynaga nahiyo inaan dadkaa markhaatigooda aqballo ta saddexaadna jumlatu lxukmi calayhim bilfisqi waa jumlada iyada ay kuba sugantay in lagu xukumay inay faasiqin yihiin ila aladiina taabuuna way timi fahal yacuudu miyuu laabmayaa alistihnaau istihnaau ila aljamiici dhammaan aw ila aljumlati alakhiirati faqad mise jumlada dambuunbu u laabmayaa khilaafun baa ku sugan horta dee halkanun maahee qur'aankana way kuba soo noqnoqdaan umuro sidaasa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu aayaddeedii baaba kaba mid ah waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara ayaa kaba midaya meelo kale in kolleyna waxa weeye mid weeyaanoo haddii qariino ama wax daliilo oo inoo caddaynaya halkay u laabmayso ama dhammaan ha wada noqoto ama tohrown ha noqoto ama tadambe haba noqotee u laabmaysa qariinadaasi ay jirto qariinadii baa lagu camal falaya laakiin marka aan arrinkaasi jirin arrinkuna uu ixtimaalayo in loo wada celiyo ayaa arrinkoodan imanaya oo dee imika waladiina laa yadcuuna maca allahi oo kale ilaa mantaabada ka dambaysa abi xaniifa iyo kayrkiiba may odhan jumlada dambuunbuu u laabmaya oo kale inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allahna waa saas oo kale markaa suurooyinna way jiraan aimada kale ay miduun u celiyeen inay u wada celin midna oo markaa qariina dee taa keentay bal marka haddaba waxa weeye markay taasi jirto tii baa lagu camal fali haddaanay umuurahaasi jirin khilaafkan uu sheegaya imeyanayoo alif faljumhuuru jumhuur اlculamaa calaa annahu yacuudu ila aljamiic in u laamayee dhammaan weeye haddii wax maanic aanu jirin oo barhkood hor joogsada se halkanba suura aan ku arki doono liannahu daahiru waayo waa sida muuqato oo istisaan dee dambee yimi hadalka ka horeeya o dhan waa wax uu dee khaas yeelaya ama u wada yaalo oo markaa u laabmayo maa lam yadulla daliilun haddaan daliil tilmaamin oonu ina tusin calaa khilaafi dalika arrinkaasa inuu dhammaan u wada laamayo wax kaba duwan falaa yasixu marka halkan oo kale imakama ansaxayo rujuucuhu ilaa jumlati ljaldi jaldiga oo ah dee bal maala jaladahu jaldan jaldigan oo bal maala macnihi masarigaante jaldiga waxa weeyaan jumladiisii ah fajriduhum amaaniina jalda uma laabmayo oo ruux hadduu toobad keeno meeshan xaqa ibnu aadam weeye qadafkan xaq weeye ibnu aadam oo jaldigan ibnu aadam xaqii baa loofinaya hadduu ruuxu cafiyuu saamaxo dee waaba baab kalay noqon laakiin haddaanu saamaxin inkastuu toobadka inuu xaqiisii doonayo dee iyada toobadkeenkiisani ma ridayo taasi waa mid fii hadi alaayati maalan laakiin meelaha kale waa u laamaya waa abu xaniifata abu xaniifa isagu wuxuu ku tegayaa calaa annahu yacuudu inuu laamayo ila aljumlati halkan alakhiirati baa dhacay oo dee hadalkiisu waa saas iyo qowlkiisuy markaan qara-in kala jirin alakhiirati baa meesha ka maqan waa ila aljumlati alakhiirati faqad jumladii dambe oo keliya ayuuba laamaya liannahu lmutaqayan waa tii uu ku xigay markaa wax la hubo ama yaqiina taas bay noqonaysaa oo markaa suuradan oo kale imika walaa fajliduhum waxaan idhi dhammaantoodba dee jaldigii waa lagu oogaya taas waa mid walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadana isagu kol hadday dhaawacantay cadaaladiisii oo uu markaa aanu markhaati markaa ilaahay yidhi markhaatigiisa aqbalina suuradan maxay noqonaysaa inaan markhaatigiisii si kastuu toobad keeno ay halkaa aan la aqbalin ulaaika hum ulfaasiquuna buu markaasoo dee ismigii fisqigii baa ka zuulaya faasiq ruuxii lama odhanaya laakiin jaanibkaasi uma soo laamaysa weeye laakiin culimmadu labadan xaalaba haddii toobadkeen meeshuu yimaado waa inuu dee cadaaladiisi ay usoo laamayso oo wixii cadaaladiisa ka ratimayana la helayo kollayna dee amsila waan helaynaayo waqtigii cumar ibn اlkhadaab radia allahu tacala canhu ardaahu qadiyo dhaacday oo dee nin waliba dee saxaabadii ka mid ahayd qadafsan oo kale qolooyin ay yidhaaheen markii dambe shahaadadoodii ay burburtay oo dee afartii ay ahaayeen ba haddana markii dambe barhkood ay shahaadadii ka joogsadeen markii dambe dee ragga qaarkood markii ay isbeeniyeen anagaa been sheegaynay dee jaldigiina waa lagu wada ogay intii oo dhan qolooyinkii shahaadadaa watay ama arrintaas lahaabe waxa weeyaan caadi bay noqotee laakiin ninkii de kii yidhi may anigu saydiun baan qabaayo oo kale noocii aan kaba toobadkeena waa waxaan hubayo waxaan arkayo oo kale waxaan filaya caadi umuu soo celin arrinkaas oo kale laakiin tan waa haddii dee ciddii isbeenisay ee tidhi may anigu been baama sheegayo wixii ka toobad keentay bal markaa uu dee ay noqotay in cada wixiisi ay usoo wada noqdaan shahaadadiisiiba la aqbalo kale waana qadiyo de waqtiyadaa dhacday tasmiyadiyo xasan iska diiday wa milahu wuruud listisnaa waxaa markaa kan laba mid ah oo ujeeddadu markan jumlooyin dabadeed istisnau yimaada waxaa isna la mid oo xaggan xukumkan kula mid ah wuruud listisnaai bacda mufradaatin mutacaadifa bacdigood halkan khilaaf maba geliyaan istisnai oo yimaada mufradaad maha jumal mufradaad laysku cadfay walow barhkood ay yidhahan de haddii wayaa laysuba cadfo kollay shuruuda ziyaadaan de barhkood ay meelahan laba yimaadaan haddii mufradaad mutacaadifaad se misaalka inoo soo socda istisnuu kaba daba yimaado san aynu nidhi jumlooyinkii oo dhan buu u laabmaya ayuu taasna u wada laabmaya oo weliba suuradan dee barhkood khilaaf ma geliyaanba oo xataa abi xaniifa dee halkan ay soo raaceen naxwu qawlika tasadaq cala alfuqaraa'i walmasaakiin walgaarimiina ila alfasaqata minhum oo fuqaradii iyo masaakiintii iyo haarimintii baa la israaciyey intii waa la isku cadfay dee mufradaadka loo wadaana waa alfaadan lafdigan mufradken jumlo ahayn baa loo wadaayo maaha imaka masaakiin iyo haarimin de waa lafdi jamcan ila alfasaqata minhum kuwa faasiqiinta iyaga ka mida mooye marka maxay tahay intuba faqiirkii faasiq ahaa iyo miskiinkii faasiq ahaa iyo kaaribkii faasiq ahaa hadalkii waa laga saaray waa intii kale ayaa sadaqadii mudanaysaa la yidhi wata ataksiisu bishard istisnihii oo dee ugu yar hadal badnaa baan halkaa kaga baxnay waa takhsiiskii shardi wax lagu khaas yeelayey kollay markii aan soo haynay xukumka wadciga ah ee sababtiiyo maaniciyo aynu soo maray ayaan shardiga soo aragnay shardiguna waxaan soo ogaanay markaa hore inuu u qaybsamayo dee shardi isagu sharciya iyo mid lugawiyo ka inoo imanaya iyo dee ka caqliya ka caadiga ay yidhaahaanba waxaanan soo sheegnay oo markaa hore soo aragnay shardiga tacriifka inoogu soo tacriifiyeen maa yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi wujuudan walaa cadamu lidaatihi shardiga caynkaas inuu shardigii sharcigahaa ama caqligii ama caadigii noqonayo ee shardiga lugawiga waana kan takhsiiska keena kuwaas imaka takhsiiskii kuma jiraan ka takhsiiska keenaya waa shardigii lugawiga waa kan luqada aan ku naqan waa kan adawaadan shardigu ee inna ay in ay asalka u tahay ay bal maalan raacaan oo kale shardiga luqawigii isagu tacriifkaa ma yeelanayo san horeba usoo sheegnay ee wuxuu la mid yahay sababkii oo isaga cadamkiisiina cadam baa ka laazimaya wujuudkiisiina wujuud baa ka laazimaya oo hadduu yidhaaho dee in dakhalti daara fa anti daaliq oo kale ama maalan taas uu yidhaaho haddii dee aanu jirin dukhuulkaasi ma jiro xukumkii dalaaqi haddii la helana iyada halkan lama odhanayo dee cadam iyo wujuudtooda kama laazimaya wixii waa dhacaya haddii la helano markaas haddee khazali iyo sheekhiisii imaamulxaramayn iyo qaraafiya ayma kale walo halkan bacd alusuuliyiin yar dee qalada uu kaba dhacoy labadii shardi ay istimaan oo kale ama umuuro shardiga lugawigii waa asbaab buu la mid yahay ama asbaab buu noqonaya asbaabtii buu la mid noqonaya haddaba ka loo jeeda waa shardigii lugawiga aha shardigii kale ma aha aynu ku soo marray xukumka wadciga ah aynu ku soo marray ma aha almuraadu bishardi huna waaba kan ashard lugawiyu bal kaas weeye wa huwa almacruufu bitacliiqi amrin biamrin waa kan ah arin dee ka ama dee laguma yaqaan lagu tacriifinayo amar ama shay wax kale lagu xidhayo dee wax ayaa waxaan sababba u noqonaya asbaaboo kale u noqonaya natiijadii ka dhalaysu noqon haddii waxaan la helaa waxaan laba helaya wa adawaatuhu kaiiratun adawaadkiisuna waa badan yahi wa minhaa in wa ida mithlu qawlika in najaxa zaydun faacطihi jaa'izatan waxaaba tidhi zayd hadduu imtixaanka ku najaxo abaalmarin siiyo jaa'izo bal markaa in arrintan shardigan in najaxa zaydun تkصiiص bay keenaysaa waa noocan ahnin waa shardi luqawi o wuxu uhi wajه التkصiiصi bالsharد في المiثاl المتqadim miثaalkan ah in نaجaxa زayd faacdihi jaaئizaة wajkan de ah in shardigani تakhصiiص keenayo oo waxa markaa shumuul lahaa uu wax ka saaraya xaalo kaba saaraya waxa weeye أnahu shardigani yukhriجu wuxuu bixinayaa min alkalaami hadalkii xaalan min axwaali zaydin xaalo zayd axwaashiisa kaba mid oo maxay ah wahiya cadamu najraxihi isagoo najaxin oo haddii aanu najaxin markaa waxba ma helayo weeye maxaa hadalkii ku koobnaanaya ama jaa'izada helitaankeedii dee najaxan buu ku koobnaanaya shardigii aan kaba qaadanay walowla shardu haddaan shardigani jirin oo bal maalan dee aan shardigan in najaxa aanu jirin qeydka caynkan ama shardigan noogaba yimi lawajaba icdaa'uhu ljaa'izata calaa kulli xaalin oo dee acdi zaydan jaa'izatan haddii laba idhaaho zayd jaa'iza sii waxay ahaan lahayd xaalo kastaba ama si kastuu yahayba kuba sii bay noqon layd waqad jaءa fii qowlihi tacaala qowlkii ilaahay uu yihi waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaat uu yihi waxa kuba yimi oo halkana tacliiqu qasri salaati salaada gaabinteeda oo laguba xidho calaa xusuuli shardi shardiga helitaankiisa la helo shardiguna waxa weeye wahuwa darbu fi lardi socod dhulka la socdo ama safar in la yahay weeye walowla shardu haddaan shardigani aanu jirin waidaa darabtum fi lardi shardigaasi aanu jirin oo arrinku uu yahay inu falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaat arrinku kaasuun yahay najaaza waxa banaanaan lahaa alqasru gaabin salaadii la gaabiyo mutlaqan oo maxay ah xadaran wa safaran nagaadi iyo safarba iyada in la gaabiyaa meeshii iman lahayd ee shardigana haddaad dhulka socotaan ama ad safartaan ayaa takhsiiskan keenay salaada gaabinteedii lagu khaas yeelo xaalada safarka laakinahu laakiin khusa balnaa waa qasrigii waxaa lagu khaas yeelay bixaalati safari safarka xaaladiisii wayushtaradu waxaa loo shardeeyaa bitakhsiisi takhsiiska waxaa loo shardeeyaa bishardi takhsiiskan shardi waxa lagu khaas yeelayo waxaa loo shardeeyaa an yatasila bilmashruudi lafdan waxyaalahan sifadna taasaan ku arki doonaaye shardigu saabal maalan waa mukhasis mutasila saynu soo maray istisiima taasaynu kuba soo aragnay waxa shardiga inuu mashruudkii lafdi ahaan ula socdo onu kaba hadhin kama fi listinaai laakiin in shardiga in waxaa la arkay istinuu dee had iyo goor mustanaha mustanaa minigaa horreeyey o mustanaha dambeeyey halkan shardiga taasi shardi maaho inuu dee mashruudkii ka dambeeyo fi lafdi taasi waa jaa-is laakiin maxaaba asal ah inuu kaba horreeyo dee xagga wujuudka shardiga ayaa mushruudka helitaankiisii ugaba horreeyo asalkiisna waxa weeye inuu shardigu uu horreeyo uu kaba horreeyo laakiin lafti ahaan inuu taahuraana waa jaa-iso taas waa kaga yar dunaanaya inta yar aynoo hadhay bal qaybtan sifada ka gaadhsiin karaan wadi altakhsiisu bisifati takhsiiskii wax lagu khaas yeelayay sifo wاlmuraadu bصifati صifada halkan waxaa looga jeedaa aصifaة اlmacnawiyatu صifadii macnawigeed maaha tii naxwada lagu yaqaanay ee waa صifadii macnawiga ahaydoo lanactu اlmacruufu fii cilmi naxwi maaha kan loo jeedaa nactigii cilmiga naxwada laguba yaqaanay fatashmulu صifadan halkan taksiiska keenaysaa waxay shamlinaysaa alxaala xaalkii xaalku waa صifo ruuxani leeyahay ayay noqon wadarfa darfigii nawaay bal maalan shamlinaysaa watamyiisa tamyiiskii iyo wagayraha oo balkaa waxyaalahaas oo dham iyo halkan sifay inoo noqonayaan sifaduna takhsiis bay keentaa ee bal markaa in waxa weeyaan haali inteeda badan waana hadalkeedu waa kan inoo dambeeyo waalghaalibu sida badanna waxa weeye fii sifati sifada an tajia inay timaado mukhasisatan iyadoo khaas yeelaysa lilmawsuufi qablaha mawsuufka iyada ka horeeya oo mawsuufka ayaa horeynaya sifaduna way dambaysaa mawsuufka kaba horeeya ayay taksiisaa sia istisaaba aan kuma soo aragnay warubama taqadamat caleyh laakiin halkan waxaa dhacda oo kolkol la arkaa inay kaba horeyso sida dee markan kama fi idaafati sifati ila lmawsuuf oo haddii bal maalan laba yidhaaho dee tasaduq calaa muxtaaji dalabati alcilmi oo kale asalku wuxuu aha alaabat calaa dalabati alcilmi almuxtaajiinaba asal ahaa imanka sifadii baa la horreysiiye o mawsuufkii loo idaafeeyey taasna iyadna takhsiiskii waa jira un oo kolkol way horreyn kartaa wa wajhu takhsiisi bisifati takhsiiska sifo wax lagu khaas yeelayo wejkiina waxa weeye annahaa sifadu taqsuru way gaabinaysaa alxukma xukumkii calaa maa tasduqu caleyh waxaan kolba sifadani ay ku rumoobayso watukriju waanay saaraysaa mafhuumaha mafhuumkeeda mukhaalafo can nidaaq alxukm xukumka xeradiisi iyo nidaaqiisii bay ka saaraysaa ida kaana laha mafhuumun muctabar haddii mafhuum la ictibaariyaa uu leeyahy oo wuxuu leeyahay arrinka jiraa dee marka sifa ay timaado amhilana waan arki doonaaye xukumkii wixii sifadaa laga helaya ayuunbuu ku koobnaanayaa wixii aan sifadaa laga helinna xukumkii uu ku baxaya laakiin taasna waa markay mafhuum ama mafhuum mukhaalafo la ictibaariyo leedahay macnaha waxa weeye awqaadda qaarkeed iyadoo sifadii ay jirto ayaanay takhsiis faa'iideyn sababtuna mafhuumkeedaan maanta muctabar ahayn kolley culamaa ulusulna waxoogaa bay tiriyaan ama dhowr bay tiriyaan umuurahaasna waxaa kaba mid ah dee waa umuuro ay yidhaahaan waa mawaanicda mancida in mafhuumu lmukhaalafo la ictibaariyo oo bal maalan haddii manduuqan maanta oo sifadii ah takhsiiskan la khaas yeelay maanta waxa weeyaan uu yahayba ee dikriga lagu khaas yeelay imtinaan ujeeddadu in mafhuumkeedii la saaro maaha ama wixii dee mafhuumkeedii mukhaalafo xukumka laga saaro ee imtinaan daraaddeed waa amtila ay laba yimaadaan taas oo kale takhsiis ma keenayso bal maalan ilaahay qowlkiisii sababadda iyaba sheegaya ama biyahaas ta'kuluuna minhu laxman dariyan waxaa kaba cunaysaan hilib cusub oo daray ah ayaa kaba cunaysaan dariyan waa sifadii imika halkan halkanna takhsiis ma keenayso sheegiddanba waa nicmadaa weyne ilaahay inoogu nicmeeyey ayaa ilaahay ina xusuusinaya laynoogu madno sheeganayaa ee laakiin taasi ma keenayso kiisii la engejiyey ama mumallaxa ahaa ama qadiidkiisii in la cuno oo markaa aan kaa aan la cunahayn taasi imika taa ma saarayso oo dee kaasna waa jaa-is waana wax bannaan waana nicmo ilaahay inoogu nicmeeye kollayna waan xusuusanayba xuudkii weynaaye ilaahay dadkii muslimiinta ee saxaabadii sariyadii abi cubayda ama sariyat alkhabad ugu gurmaday iyagu iyagoo gaajo u dhiman lahaa ilaahay u soo saaray inay muddo ay iska cunayeen oo ay qaateen oo rasuulka ilaahay xataa wax looga geeyeyba taas waatan garanayno umuuraha kale culimmadu sheegaan waxaa kaba mida iyadoo dee inta ay kaba badan yihiin haddii takhsiiskani uu yahay jaryan cala alghaalib oo arrinkan waxa keenay sheegiddani dee waa sida badan uun marka taasoo kalena iyadana mafhuum muctabar aanay lahayn oo takhsiis ma keento oo bal maalan warabaa'ibikum ullati fii xujuurikum taas hablahan dee ninku ama inantii zawjadan uu qabaa ay dhasheene isaga u dhalinaya uu isagu taas dee waa kadoo zawaajkeedu uma banaana sifa meeshii la socoto allati fii xujuurikum kuwa kuwa kafaaladiina ku sugan ee idinku a gacanta ku haysaan baaba markaa ay tahay marka sifadan oo kale waxa ay culimmadu leeyihiin waa jaryan cala alghaalib oo rabiibadu inta badan dee ninka hooyadeed qaba ayay la joogtahay oo gacan xajrigiisa ay kuba sugan tahay ee haddii aabaheedba qaatay meel kale kuba maqan tahay kol haddii islaamtan uu guursaday oo la aqalgala ay dhashay dee markaasa uma badnaana un ee arrinkani markaa taksiiskani waa jaryan cala alghaalib marka hadday taa tahay waa umarahan ay idaa kaana laha mafhuumna muctabar kaga ixtiraazayaan bal adigu mafhuum muctabara waa inay yeelato haddii kale damaan فمثلا اقرأ الكتب النافعة في البيت فإن قولك لصديقك بل هذا الكوير ليراني كلنا وقتي ما قولين كان عشان ذي كير بحسبي كل هذا المفهوم كي عرقني مثال كان يريد وأمثلة أول عايرنا وينوضم بيه وحقا هي ينوضم بين عشر كنا من راعد بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى